والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa subax sabti ah siddeed iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo kataybal ikhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo shanaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahadaha ee ku nool tuulooyin hoostaga magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa jabhadda amxaara ayaa ka socda waqooyiga dalka itoobiya xilli ay sii xumaatay colaadda ka jirta dalkaas robab xooggan ayaa ka daayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe beeralayda degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa bilaabay tabcashada beeraha kadib markii uu ka curtay roobka xilliga guga kooxda ridara soomaaliya ayaa xaqiijisay in la musuq maasuqay saadkii dowladda salibiyadda ee maraykanka ay siin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada danab wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askar taaibiinna oo ka soo baxay safka cadowga allaah haweenka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa gurmad daawo gaarsiiyey dad uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka kuwaas oo ku nool deegaan hoostaga degmada jamaame ee wilaayadaas جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo shanaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahadaha ee ku nool tuulooyin hoostaga magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya
muuqaalkan kooban ee qaybta ka ah silsiladda sidaaraadka gurmadka dadka ay saameeyeen fatahadaha ayaa lagu arkayaa lacago oo guddiga maareynta fatahadaha ee qabyo kale oo ku wareejiyey dadka ku dhaqan tuulooyinka ka dhaca duleedka magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan dad aada u fara badan oo rag iyo haween leh ayaa ka faa'iidaystay mashruuca lagu soo bandhigay muuqaalkan iyagoona muujiyay farxaddooda ku aadan gurmadkaasi qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga beledweyne ee waxqabadkaas loo sameeyey ayaa ka sheekeeyey sida ay xaaladoodu ahayd iyo gurmadkaas lasoo gaarsiiyey waxayna u duceeyeen mujaahidiinta أنا أوه محمود عثمان أبي بكر كرم إمادة تولد تحي وحان ماشان إلهي نو محد أسكالي اسكو كاينا كيني لوق جيلو مانتا ولاية إسلامك هوستيدا إنا إمانو taas oo aan u imaanay gargaar noogu yeertay aan u baahneen maanta maalin ka xun oo nala sii lahay ma jirto runtii waa u baahneen insha allah marka ilaaha mahad iskale inta ka sakaysa walaayada ayaa iskale Eh, gargaarkaas oo ah lacag afartan doolar oo kaash ah iyo sanyeeri alxamdulilah rabbi alcaalamiin insha allah mid kalena waa ka sugeynaa Eh, kan ima tuulada taxay hoos tagto degmada beledweyne gaar ahaan tuulada taxay waa tuulada toddobaad markii beledweyne soo tireen alxamdulilah maanta intaasaa meesha waa imaanay walaayada kor allaha ka dhigo gaalada allaha jibiyo diinta kor allaha ka yeelo muslimiinta allaha u kaalmeeyo dembigeyna allaha dhaafo muraadkeena allaha sahlo insha allah wabilahi towfiiq بسم الله anagoo ah yuusuf cali dhuurow nabadoon walaayada islaamka waxay gargaar noogu fidisay ilaaha ku mahadsan tabarrucaad oon u baahneen annagoo aad u dhabbaytaysan ee, feeskii saddexaad waxaana la siiyey sansiyeeriyaal iyo lacag kaasha oo qofkiiba ah afartan doolar mahaddaas allah iskale mahad ka dambo walaayada islaamka ayaa noo soo gurmatay waana taageersannahay wabilaahi towfiiq waa mid ka mid ah silsiladda isdaaraadka muuqaaladaha kitaab al akhbaariya ay sida joogtada u baahiso iyadoona saacadee lasoo dhaafay faafisay muuqaalo kala duwan oo u dambeeyey weerar kamiin ah oo ka dhacay halka loo yaqaan isku darka ee afaafka hore ee magaalada baydhabo dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa amxaarada ayaa ka soconaya waqooyiga dalka itoobiya xilli ay sii xumaatay colaadda ka jirta dalkaas faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiqani maxamed wararka ka imaanaya wadanka itoobiya ayaa sheegaya in isku hor imaadyo hubaysan ay weli ka socdaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka amxaarada ugu yaraan lix ruux oo ay ku jiraan saraakiil booliis ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraxyo loo adeegsaday gantaalo kuwaas oo ka dhacay magaalada bahardaar ee caasimadda ismaamulka amxaara dhinaca kale jabhadda hubaysan ee oramada awal eh ayaa gaashaanka u daruurtay soo jeedin uga timid dowladda itoobiya oo ahaa in dib loo sii ambaqaado wadahadaladii nabadda war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska siyaasadda jabhadda awale ayaa lagu sheegay in haba yaraatee wax wadahadallo ah aysan la geli doonin xukuumadda abiy axmed mas-uuliyiin ku sugan adis ababa ayaa warbaahinta u sheegay in guddiga amniga qaranka itoobiya uu hogaanka kooxda awale u diray fariin uu wadahadal ku codsanayo balse aan si toos ah looga soo jawaabin dabayaaqadii sanadii labada kun saddex iyo labaatanka ayay fashilmeen wadahadallo uu heerkoodu sarreeyey kadib markii ay owl ee miiska wadahadalka keentay shuruudo adag oo ay diiday dowladda itoobiya roobab xooggan ayaa ka da-ay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay roobab xooggan ayaa ka da-ay degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaas oo saacada badan socday degmooyinka jilib bu-aale iyo saakow ayaana ahaa meelaha uu saacadaha badan roob ka socday islamarkaana u xiray isu socodka safarka degmooyinka degmada jilib waxa ay ka mid tahay meelaha uu saacadaha badan roobka da-ayay waxaana meelaha qaar ee magaalada lagu arkayay biyo fadhiyo kala xiray isu socodka xaafadaha maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa sameeyey biyobixin ay ka qayb qaadanayeen shaqaalo ay ka mid ahaayeen qaybta fayadhowrka iyo xoogsatada degmada jilib warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa kormeertay goobaha ay ka socdeen biyobixinta xaafadaha magaalada waxaana ay wareysatay gudiyada xaafadaha oo ka qayb qaadanayay biyobixinta roobka wuxuu ahaa roob mahiigaana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin guryo qaar ka mid ah waxaay laga baxay oo biyihii roobkaa galay oo daadaad culus ah oo mahiigaana annaguna guddigii xaafaddan ka mid ahay waxaawaay dadaal dheerna waan ku jirnaa biyihii waan sii saaraynaa dhinaca nambar afaran hadeertaan aan ka soo jirnayoo ilaa nambar lix meesha oo bundlabaad dadaal dheer baan ku jirnaa biyihii way sii socdaan shaqaalihii faydhoorka iyo waaligii degmada looma kala harin alxamdulilaah xaafadaha qaar ka mid ah sida waaberi iyo kanaalada soo maro xaafadda nasrudiin shaqo wacan baa ku socota alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dadka qaar waxaa had guryahoodiiaan la tacaalaynaa biyihii inaan ka saarno waan ku dadaalaynaa biyaha waxaa u samaynay meelo badan ay ka baxaan saddex meelood wadadan huunbay biyaha ku baxa oo godonka aado wadadan masaajidka bacweynaha marto
maamulka degmada jilib oo adeegsanayay shaqaalo badan ayaa magaalada biyaha ka saaray waxaana la gaarsiiyey ilaa iyo afar kilomitir oo bannaanka magaalada ah intii ay shaqada socotay ayaan booqannay halka loo yaqaano lambar afar oo ah bannaanka magaalada halkaas oo ay ka socotay shaqada ugu badan ee biyaha magaalada loogu saarayey waxaana halkaasi ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada iyo dadyow kale oo ka qayb qaadanayay biyobixinta
lambar afar hooshii waa la wadaa qof kastaa ka qayb waaligii aa nala jooga iyo maamulkii hadda idaacaddana waraysanayso maasha alla alxamdulilah meelo badanoo looga talagalay biyaha inay maraan yaa hadda loo baneeyey weliba waxay u socdaan si xowli ah haye waxaad ka mid tahay shaqaalaha halkan ka shaqaynaya bal shaqadan iyo waxaad noo sharaxdaa biyahan meelaha kanaalada ee biyaha maraan ee laga soo saaray horta waxay ka mid tahay meesha hadda annaga aan ka bilownay magaalada inaan ka shaqayno buundooyinka afkooda inaan bixino annaga waxaan ka mid nahay raggii kanaalada qodaay ayaan ka mid nahay oo bixinay mar walba u taagan aan nahay marka biyahan roobkan welligeena wax annaga aan aragna ma aha tan kalena biyaha waxay ka imaadaan xaafadaha sida nasrudiin iyo xuneen iyo isgoosgalgal kanaalada ay soo maraan ay waxay iskugu imaadaan buundada la yidhaahdo buundaqalajiska godka ku yaala kanaalka meeshay iskugu imaadaan kadib ay soo gediyaan waxayna soo maraan masaajid carabta ay soo maraan waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo aan la xidhiiray ayaan weydiiyey haddii ay jiraan waxyeello nafeed oo ka dhalatay roobabka baaxadda leh ee ka da'ay wilaayada wuxuu ii sheegay inaysan jirin waxa khasaare dhimasho ah ayna wadaan ka shaqaynta kanaalada biyaha ka bixinaya magaalooyinka maadaama la guda galay roobabka guga oo si weyn ugu bilowday guud ahaanba gobollada dalka soomaaliya beeralayda degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa bilaabay tabcashada beeraha kadib markii uu ka curtay roobka xilliga guga cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya halkan waa dhulka beeraha ee saaran afaafka hore ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool waa xilli barqo oo aan booqday halkaas anigoo kula soo kulmay qaar ka mid a beeraleyda magaalada oo ku guda jira tacabka beerahooda waxaan la soo baxay mikrofoonkayga aniga oo waraysi ku bilaabay beeraleydii aan halkaas kula soo kulmay aadan xasan maxamed aadan geega meelu may kaga wadaaytay beer abuur beer abuura ka jirta haye may abuuraas misige iyo misige iyo digir iyo galley iyo sansinta iyo waxaasa abuure maasha allah marka saaka meeqa saac soo gasha shaqada
toban iyo laba saac iyo bar markay ahayd maasha allah haye marka goormaa rajeynaysaa inay shaqada kaa dhamaato ilaa shan saac ilaa shan saac maasha mar kalmaa lagu soo laabanaya mise waqtigaas ku egtaha waqtigaas lay ku egdahay ha haddana beriya loo soo laabanaya beri haddana beri lay haddana assalaamu calaykum maama fayte halka boostame haygeyga may qabadaate beer abuuraa ka jirte may abuuraase badar ha badarka maayu magaashe badarku waa shamuuri waay shamuuriya la abuura miya meeqa sana adi hawshan aa qabanayso abuurayse anigu mar badan wax badan miya maasha allah rajo fayli jirtame ha rajo maasha allah maasha allah koox kale ayaan u tegayaa oo meel markaa nus kilomitr oo kale qiyaastii igaga muuqanaysa iyaguna waxaan ka wareysan doonaa sida markaa ay u abuurayaan beeraha iyo dalagyada noocyadiisa kala duwan ee ay rajeynayaan inay markaa beertaan waxaa xusid mudan in badan oo ka mid ah ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaro badan oo badaha ku le-anaya in ay markaa ku andacoonayaan in waddanka aanu oolin wax shaqo ahaba yaraatee laakiin soomaaliya oo boqolkiiba toddobaatan lagu sheego dhulbeereed in uu yahay oo wax kasta lagu beeran karo haddana in ay badaha ku qarqoomaan iyagoo hunguridoon ah waa arrin la dhihi karo nasiib darro marka insha allah kooxdan dhallinyarada ah ee xooggooda maalaya beerahooda ka shaqaysanaya yaan iyana la kulmaynaa waxaanu ka wareysan doonnaa shaqada ay markaa ku guda jiraan iyo rajadooda mustaqbalka dhow waxa ay tahay insha allah marka hore magacaaga igu bilow bismillah cumar xasan ibraahim haye cumar shaqadii beeraha ayaad ku dhex jirtaa maanta maxaa qabanaysaa si wanaagsan beeraha abuurahay haye
waaba ku daayniba maaha ligi hore macnaha roobka intiin kuhayno ku hore la abuuro jari ilaahay udradiis macnaha roobkii hanii mari beero balkiyaalanga roobkii nii korkooy haddaa macnaha weli ku guda jarn waaya marka ka waran beerihii biyo ma galeen haa nacam nacam safayleen dherigeyn abway gala waaysan saddex salayba la galaa iraabti maamay gala koroob waa gartay waxaan ku weydiinaya marka hadda maxaad beeraysaan oo abuuraysaan misge geley digir waaya sanadkii hadda ka waran roobkii da-ay oo aad ka faaidaysateen maxaa idiin baxay misge bati geley bati hadba si macnaha dadka anshal sareeyan ya macnaha anshal karta badanya ambaasa dadko mayba ambahe haaf dadko loora ambahi dadaalkaasi kiirinyalayo gabagabadiina biyo sacabadaada yaa looga ombaxaa ninaan wax beeranna baahi kama baxo cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga alandalus degmada tieglow xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool kooxda ridada soomaaliya ayaa xaqiijisay in la musuq maasuqay saadkii dowladda salibiyadda ee maraykanka ay siin jirtay maleeshiyaadka murtasaqada danab marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli uu sii xoogaystay musuq maasuq ka dhex taagan murtadiinta kooxda ridada soomaaliya ayaa qirtay in la musuq maasuqay saadkii maleeshiyaadka ridada danaba kadib tallaabadii uu maraykanka ugu goostay loojistikada war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ridada ayaa lagu sheegay inay jiraan falal xatooye iyo musuq maasuq ah oo lagu sameeyey shidaalkii iyo saadkii maraykanka uu siiyey cadooshoodu shaqaystayaasha hoostaga iyagoo maraykanka ka rajeynayay inuu dib ugu soo fasaxo kaalmadaasi ayuu kooxda ridada ku calaacashay inay qaadi doonto tallaabooyin ay ugu hortegayso arrintaas dowladda maraykanka ayaa ugu hanjabtay nidaamka xasan sheikha inay qaadi doonto tallaabooyin kale oo dheeraad ah haddii ay sii socoto falalka xatooyada ah ee suuqyada muqdisho loogu iibsaday saadkii maleeshiyaadka baangaraafta ma aan markii ugu horreysay oo arrin noocan oo kale ah ay kooxda ridada soomaaliya ku dhaqaaqdo balse waxaa sii kordhaya musuq maasuq baasan ee ka dhex jira kooxda ridada kaasoo gaaray meeshii ugu sarraysay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah sida warbixintan uu ku faahfaahinaya yaasir maxamed yaasiin cabdi xuseen gore waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isagoo taayib ah lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe askarigani taayibka ah ayaa ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka uganda wuxuuna kadib askarigani qayb ka noqday maleeshiyaadkii murtadiinta ee kusoo duulay deegaanada bacadweyne iyo camaara ee dhaca koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee mudug kuwaasi oo ugu dambeyn allah fadligii mujaahidiintu ay guuldarro xoogan dhabarka u saariyeen markii toobada loo qabtay kadib ayaa wuxuu askarigani warbaahintii islaamiga ah uga warbixiyey qaabkii uu ugu biiray murtadiinta muddadii uu la shaqaynayay iyo sababta keentay inuu kasoo baxo safka cadowga allah iskuna soo dhiibo mujaahidiinta yaasiin cabdirashaan kore jawara ka raacay uganda macalimin oo ugandes iyo macalimin oo imaaradan tababaran tababar militarian ugu tababaran loo dhahay dalkaana joogaysin kabacdi waa bixisin shan bilood joogaysin kabacdi waa bixisin soomaaliya micnaan loo dhahay waxaa loo qaaday soomaaliya lagu geeyey yani xarma- xardamaayo saddex isbuuc aa joognay xardamaayo saddex isbuuc markaa joogan kabacdi waa qoryo nala keena qoryaa nala siiyey waa nala khudbay baa islaamiinkaa baxnay galmudug kalaan burcaan shaqo badan meesha ka qabanay haddeer waa ka gurinay camaari iyo bacajin haddeer lagu dejiyey camaari bacajin iska joognay marka dambe anigu fasaxa idinka soo siiyey fasaxia kusoo baxay qoryihiia nola reebay wixii rasaas dhan reebay sidii aa kusoo baxay nigu sila imaade sila baawar kusoo raacay xamar aa imaade hooyadii aa- iyo aabbeha sokor ku dhacay aa qayliyey sidaas ugu soo tagay hooyadii aabbeha ku duhanay dheen sokor saas ku kacday sidaas ugu soo baxay asaad arkay aniga lacag la-aan iyo waxaa ku nacay iyo raashin la-aan
askarigani taayibka ah ayaa qayb ka ah firxadka askarta taayibiinta ah ee kasoo firxanaya xeryaha maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey askarta taayibiinta ah ay si raxraxan ah usoo gaarayeen maamulada wilaayaadkii islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haweenka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ee degmadaas waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray inta badan haweenka ku dhaqan degmada kuwaasoo isaga kala yimid dhammaan xaafadaha magaalada waxaana muddadii ay dowraddu socotay ay qaateen duruus kala gedisan oo muhiim u ah gabadha muslimadda ah dowradan ayaa ka qabsoontay hoolka khadiija binti khuweylid waxaana loogu magacdaray safiya binti cabdimutalib alle raalliha ka wada noqdee islamarkaana shicaar looga dhigay waqul rabbi sidnii cilmaa waxayna ku qaateen ciwaano kala duwan iyo muxaadaraad ka hadlaya waxaa looga baahan yahay hooyada muslimadda ah si ay u soo saarto jiil ku hagaagsan diintooda iyo dhaqankooda munaasabadii gabagabada waxaa kelimad dardaarana ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah isagoo si gaara ula dardaarmay haweenkii muslimaadka ee dowladdaasi diiniga ah loo soo xiray kow maxaa lagaa rabaa aliimaanu uma alikhlaasu uma alyaqiinu uma altaqwa uma altawxiid uma alakhlaaq alxasana imisaan kuu sheegay lixdaas taarget ka dhigo iimaan alyaqiin alikhlaas altawxiid kadib altaqwa inta adoo haysta alakhlaaq eh alxasana alطayiba akhlaaqda wanaagsan oo ayibka yani maxay tahay inaad dad kula dhaqanto si wanaagsan dadka kula dhaqanto aan si xun kula dhaqmin oo sidaad jecesha ada in lagula dhaqmo dadka kula dhaqanto insha allahu tacaala waa guulaysanaysaa markaa gabaray mayla fahamtay waad guulaysanaysaa waad liibaanaysaa gabadha dowrkeeda wakaa weeye dowradan ayaa qayb ka ah dowraad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana dhowaan sidan oo kale dowrad diiniga loogu soo xiray ganacsatada ragga ah ee ku dhaqan degmada bu'aale ugu dambeyntiina maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa gurmad daawo ah gaarsiiyey dad uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka kuwaas oo ku dhaqan deegaano hoostaga degmada jamaame bashiir muxuudiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya cudurkan oo si isku mid ah u saameeyey carruurii ciroole ayaa si weyn looga dareemay saameyntiisa deegaanka buula farxaan oo qiyaastii toddoba kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose howlwadeeno ka socday maktabka caafimaadka wilaayadan ayaa gurmad daawaah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaankani si gaar ah dadka uu haleelay cudurka shubanbiyoodka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa gaartay deegaanka buulafarxaan iyadoo la kulanta ehelka dadkii la gaarsiiyey deeqdaasi dawada ah cabdiqaadir shimaaqa xasan tuulada buulufarhaan degmada jamaama gobolka jubbada hoose labay ahaayeen hal wiil iyo hal gabar maantana maasha allah maasha allah baan leenahay aruurta horta kowga hore wiilka oo aa ku bilaabatay shugun buu ku bilaabay shugunka isagoo ku socdo markan damba mataq buu ku- uu ku xijiyey walaayadda islaamiga noo imaaday oo takhaatiir ku socdaan markii noo imaaden daawooyin bay siiyeen ilmaha shalayna ku xijiyeen haddina faleebooyin iyo daawooyin kale bay siiyeen maantan haddina lagu daray alxamdulilah alxamdulilah maasha allah baan leeyahay shalay bay ku ekeed shalay shugunkii waa ka istaagtay alxamdulilah aniga raxmo salaad muuyaa lidhahaa meesha aad joogno tuulada tuulada buulfarahaanaan joognaa unugu daacuud cabduqaadir jimaaga iga xanuunsan marka hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin gurmud baan helnay gargaar baan helnay ilaahay baan ka maxadinay alxamdu alshukri ilmaha hadda waa noo roon yahay dhibdaranaanka way ka roon yahay alxamdulilah ilaahay baan ku shukrinaynaa ilaahay baan ku maxadinaynaa mga way way fiican yahay gurmud baa helnay shalay daawaan haynay maantana daawaana loo keenay degmada buulfarahaanaan joognaa waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka deegaanka buulo farxaan ayaa aad u soo dhoweeyey howlwadeennada ka socday maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee soo gaaray deegaankooda gurmadkana la soo gaaray dadkii la xanuunsanaa cudurka kalooraha ama shuunbiyoodka waxaa noo soo gurmuday wilaayada islaamiga waxaan joognaa oo meesha oo dadka cudurka kalooraha soo ritay meeshii aan jooga alxamdulilah wilaayada islaamiga waa noo soo gurmuday daaway noo keeneen daawadii aan laga shaqeeyaa dadka dhan maaragtayo daawadii aa la duray alxamdulilaahi waxaan alla ka baryaynaa oo wilaayada dhan maarata inay alla noo baryaan cudurkan oo muslimiinta ha ka qaado alxamdulilah maasha allah maasha allah si noo soo gurmuday si wanaagsan baana loo soo gurmuday alxamdulilah maarata wilaayada islaamiga si wanaagsan ay noo soo gurmuday anoo ka hadlaya deegaanka buulo farxaan waxaan ka mid ahay odayaasha tuulada buulo farxaan walaayadan ugu qayla dhaansanay sida ugu dhaqsiyaha badan baa nalagu soo gurmaday marka gurmadkaas aad iyo aad baan ugu mahadinay ilaahi subxaanahu wa tacaala aan ku mahadinaynaa gurmadkaas oo sida ugu dhaqsiyaha badan oo nalagu soo gurmaday maktabka caafimaadka uu nagu soo gurmaday marka waa sida uu ilaahay yidhaha wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu macnaha waa muslimiinta iyaga isu walaalo ah marka ayay- ayaa isu gurmada marka gurmadkaas aad iyo aad baan ugu- ilaahay ugu mahadinaa uma walaayada xanuunkan uu saameeyey dadka muslimiinta ku dhaqan deegaankan ayaa imaanaya iyadoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo si weyn uga da'ayay rabab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada warbixinta bashiirna waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu